haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada ee heesaha waa kuwan caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahina warqadda ugu horreysa haddaan markiiba soo qabto warqad aad u qurux badan oo si xirfadaysana loo soo qoray waxaa ugu horreeya aabe xaaji cuun sheeye axmed caraale iyo hooyo xaajiye xaawo axmed maxamuud iyo hooyo xaajiyo luula cabdi cadde cabdiraxmaan xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiqani xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xaaji cuun sheeye axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo muno xaaji cuun sheeye axmed saygeeda iyo caruurteeda iyo sheekh abubakar xaaji cuunsheeye axmed iyo khaalid xaaji cunsheeye axmed iyo samsam xaaji cunsheeye axmed waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta raxmo xaaji cuunsheeye axmed iyo muuse mukhtaar axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xaaji cuunsheeye axmed caraale waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan sacdiye xaaji cuunshay axmed iyo cumar abuukar muudey oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan januari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sooweyno ayaan leenahay waa tahay waxaa noo baaqaya caasha aabba xasan nuur gacad iyo hooyo xaliimo cali maxamed iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda zaare xasan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer xasan nuur gacal reer muuse jilcow reer cabdibanaan iyo waxay yidhahdeen reer cusmaan muurdi waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad farxad leh u diraan maxamed muuse jilcow iyo nadiifo cusmaan muurdi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka xiga haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac ayuu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale adeero baa la yidhi cabdiraxmaan maxamed diiriye adeero maxamuud maxamed diiriye qarbooshe baa la yidhaahdaa iyo adeero cabdirashiid maxamuud diiriye iyo adeero mawliid maxamed diiriye iyo eedo aamino maxamed diiriye iyo eedo kinsi maxamed diiriye eedo nimco maxamed diiriye eedo iido maxamed diiriye iyo eedo saynaba maxamed diiriye iyo hooyo faadumo jirde nuur dhammaan reer maxamed diiriye waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan khaalid axmed maxamed diiriye iyo ooradiisa baa la yidhi hiba cabdi ciise oo meherkooda uu ka qabsoomay siddeed iyo tobankii bishan januari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa waxay eebe uga rajaynayaan inay noqdaan qoys lagu baraaro lagu soo hirto qoys rukumo adag ku taagan baa la yidhi iyagaaba ducadii soo qorta anugan u akhriyuun ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa bay yidhaahdeen inuu awlaad wanaagsan ugu deeqo aamiin heesta caasha aan dhegeystayaashaan u soo qabanayno waa hees ka mid ah heesihii yaasiin axmed difar
lagu khasaara Boqoraddii haweenkay. Hablahalada ala soo baxo, daryeeltaan, daryeeltaan, daryeeltaan. Thank you. Thank you. Ruuxii sirtaadiyo dabtaadii wanelay kagana baxee labadhe labadhe labadhe kagana baxee labadhe labadhe kagana baxee Ruuxii sirtaadiyo dabtaadii wanelay kagana baxee labadhe labadhe labadhe
intaas haddaannu ku dhaafno codka fanaanka yaasiin axmed digfar dhinaci dhambaalada haddaan mar kale dib ugu noqonno dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay marka hore daadiyaasha barnaamijka waad salaamantihiin caashucuudi ibraahim daandure waana ka guddoonay mid lamida naga guddooma marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah doctor buube doctor axmed seef doctor cabdiraxiin doctoresa baa la yidhi iqra khalafow baa la yidhi doctoresa asiyo cabdi goosaar iyo hooyo calasey cabdi goosaar iyo muusaaye cabdi goosaar iyo raxme cabdi goosaar maryane cabdi goosaar cali axmed farey iyo saciido axmed farey iyo leylo axmed farey dhammaantood waxa ay kala joogaan ceel cali luuqjeelow iyo buq aqable baa la yidhi waxaan balyo gaarsiinayaan abti abshir axmed farey baa la yidhi iyo habaryar farxiyo aadan abikar oo wiilgu dhashay dalka sacuudi arabiya wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi daandurey maanta waa lagu soo galay wiilkaas waxaa loo bixiyey daandurey ducadana waxaa la yidhi waa xaggiina wiilkaasi wuxuu ku dhashay sacuudiga waxaana la yidhi daandurey haye markaa aniga iyo wiilkaa isku magacaan nahay miya samaguurisa lagaaga fadhiyaa
waxaan leenahay daandure yare soo weynaaw soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisa wax tara aamiin sideedoo kalena weriye noqoma u raacis oo weliba caana
saasna waa tahay caasha ayaa ku raacisa waa tahay dhambaalka xiga
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray adeer cumar cabdulle iyo hooyo faadumo yuusuf iyo eedo muraayad xasan iyo cabdulaahi xaaji dalabey iyo ibraahim xaaji dalabey iyo xaliimo xaaji dalabey iyo saare xaaji dalabey cabdi xaaji dalabey iyo yuusuf xaaji dalabey axmed xaaji dalabey iyo maxamed xaaji dalabey dhaqane xaaji dalabey cali xaaji dalabey leyle xaaji dalabey iyo aamine xaaji dalabey iyo faamo xaaji dalabey mustaf xaaji dalabey qoon oo ku magaca dheer iyo cumar xaaji dalabey iyo cusmaan xaaji dalabey iyo nasre xaaji dalabey cabdiwahaab xaaji dalabey iyo ciise xaaji dalabey istaahil xaaji dalabey dhammaan waxa ay joogaan dowladda dacladeeda waxaanay jecel yihiin inay taanid u diraan doctor asad cabdulaahi xaaji dalabey iyo doctor aamina cabdulaahi xaaji dhafe oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada beledweyne xaafadda bundaweyn ducaduna waa xaggeena ayay leeyihiin caasho maxaad arooska ugu ducaynaysaa
arooskaasi waxaan u rajaynayaa in eeb uu ka dhigo midkii lagu liibaano owlaad khayr qabtana lagu kala helo waxaa soo qabanaya heestal kudhageedu yahay guryo sama waxaa ku wada luuqeynaya maxamed suleybaan iyo faadimo cabdulaahi kaahin mandeel guryasama allahaayo geestii roon allahayow gaabsan maaye codadka labada fanaan iyo heesta guryo samaan isaga kiin dhex baxo
garashii wanaag gudubtay jacalkiyo xigaal gudubtay garashiyo wanaag gudubtay gacal iyo xigaal gudubtay gedkii jacaysa gulkii baad ka jirtay gedkii jacaylka ahaa gurigii baad ka jartay gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo dhaqsan maaye waxaan go'aanayaa inaan qaba dheeraano saskaragta noqone saskaragta noqone dhaqsan maaye waxaan go'aanayaa inaan qaba dheeraano saskaragta noqone saskaragta noqone dhaqsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba dhayaano sasaradka noqone sasaradka noqone
wadanto kalgacal haa gooni ku dhadhay قاعدة بيتي وحكولها فتهايور تستمر وقيتي
codadkii maxamed saleebaan iyo faadimo cabdulaahi maadiq iyo heestii gureysama ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray mahdi macalin iyo anwar macalin mulki macalin dhammaan ilmo aabe sheekh suraad iyo dhammaan ilmo aabe cabdiraxmaan iyo dhammaanba ardada m t c college waxayna jecel yihiin hambalyo inay u diraan al ustaad cusmaan oo ku magac dheer ismaluure iyo afadiisa faa'iise dhimbil oo ku magac dheer baarlin oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada mandheere ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin eh, guurkiina guur khayr gurigiina guri barwaaqo guulow ka yeel aamin ayaanu nagu leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan haddaan soo qabto gacantayda hadda ku jira waxa uu naga soo gaaray aabe xasan nuur gacal iyo hooye xaliimo cali maxamed cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa sahre xasan nuur saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer xasan nuur gacal reer muuse jilcow reer cabdi bannaan iyo reer cismaan mordi waxay dhammaantood iyagoon kala harin hambaliyo iyo tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan maxamed muuse jilcow iyo nadiifa cismaan mordi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin aqalgalkiina waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa loogu duceeyey iniguna waxaan raacinayaa aamiin aamin waxaa noo baaqaya oo kale dhambaalkan aan ka helnay cabdijaliil sheekh axmed yaasiin iyo marwadiisa farduus xasan cabdiraxmaan iyo cabdiqaadir macalin cabdulaahi iyo marwadiisa waxaana ay kala joogaan dalalka uganda iyo zambiya waxayna hambalyo u dirayaan maxamed macalin cabdulaahi iyo marwadiisa faadimo maxamed ciise oo waxay yidhaahdeen dhowaan uu wiil ugu dhashay gobolka sanaag waxaana ay wiilkaas uga baryaan inuu eebbo ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaal qurux badan ayaa markana gacantayda kusoo dhacay oo aad u dheer waxaana dadka diraya ka mid ah waa marka hore baa la yidhi waa tahniyad aroos dadka diraya waxay kale yihiin adeer cumar cabdile hooye faadimo yuusuf hooye muraayad xasan iyo cabdulaahi xasan delebey oo beri isku magac dheer iyo ibraahim xaaji delebey xaaji afey iyo xaliimo xaaji delebey sahre xaaji delebey cabdi xaaji delebey yuusuf xaaji delebey wuxuu ku magac dheer yahay garaar iyo sidoo kale axmed xaaji delebey maxamed xaaji delebey waa dhammaan ilmo xaaji delebey dhaqane xaaji delebey cali baa ku jira leyla ku jirta aamino faadumo mustafa cumar cismaan iyo nasro iyo sidoo kale cabdiwaxaab dhammaantood waa ilmo xaaji delebe iyo ciise xaaji wuu ku jiraa istaahil xaaji baa ku jirta dhammaantood waxay kala joogaan adduunka dacaladiisa baa la yidhi waxaanay tahniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda lamaanaha isdoortay baa la yidhi doctor asad cabdulaahi xaaji delebe iyo ditooresa aamine cabdulaahi xaaji dhafe arooskoodu waxa uu ka dhacay magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa arooskiina in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan ubad khayr qaba lagu kala helo aamiin xaggii heesaha ayaan caasha mar kale dib ugu noqonaynaa adaan geesio baqine galeeriho heesti galeer ayaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa iyo codkii cabdulaahi dagaan
galowga iyo haadiya argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadiya argoni meeraba gurxan lagama waayo dadkuu gariira cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed walaa u ku siiyo gedigood ku dhaafee cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed walaa u ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galaydowada adaa gesiyon biqine galaydowada wadaa dambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
galla yar intaas haddaanu ku dhaafno iyo finaanka bagaag maxaynoo dhigatayn dhankii dambaalada ayaan ku noqonaynaa dambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan iyo jacfar maxamed axmed kuukaay iyo waxay yidhaahdeen ilyaas maxamed ashkir iyo cabdi maxamed ismaaciil cabdicuud iyo xildhibaan munokey iyo waxay yidhaahdeen xildhibaan maxamed mursal borow iyo aabe axmed sheekh cabdi iyo hooyo xabiibo cali ciise iyo cabdirashiid axmed cabdi saciido axmed cabdi iyo faadimo axmed cabdi maxamuud axmed cabdi iyo firdowsa bashiir maxamed sucaado bashiir maxamed yuusuf bashiir maxamed cumar bashiir maxamed iyo cabdiqaadir bashiir maxamed dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan weriya haaruun axmed cabdi iyo sahra bashiir maxamed oo waxay yidhaahdeen siddeed iyo tobankii bishan meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara oo noqda kuwii eebba u kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan haddaan soo qabto gacantayda markana ku soo dhacay waxa uu naga soo gaaray aabe muuse maxamuud jaamaca hooye kiinsi maxamuud diriye khadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco muuse maxamuud natra muuse maxamuud iyo odaygeeda casho muuse maxamuud iyo odaygeeda siciid muuse maxamuud kawsar muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo samiiro muuse maxamuud safo khadar nuur iyo farduus ismaaciil awsalaan iyo xanad ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed dhammaan reer muuse maxamuud waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan khaalid axmed maxamed diriye iyo oridiisa hibo cabdi ciise oo meherkooda uu ka qabsoomay siddeed iyo tobankii bishan janawari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa eebe ha ka yeela bay yidhaahdeen qoys lagu nagaado oo nolosha ku xasila aamiin waa tahay dhinacii heesaha suuldhabaalo waa hadal haddana waa si gooniya waxaan sidaa jacayl aan kula sugaayee hay iga qabo kugu simaye mug uun ii qabo adigoo ku soo gaarsiiyey halkaad la tegaysa adeen ku jirtaa iga qabo mar uun
dadkii cabdiraxmaan dheere iyo sahra axmed jaamac
xoolahaba xoolahaba xoolahaba sumada lagu baadi socaxoolahaba xoolahaba xoolahaba sumada lagu baadi soca dadnaweedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadnaweedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul rasuul dhabaale waa hadal caddana waa sigooni waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugusimaygahu aan kula sugaayey kugusimaygahu
cirku sagal daruureeye subaxdii uu leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruureeye subaxdii uu leeyahay waxaa laga asugaaraa saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde inaan kula asadiyo calaa waxaa laga asugaaraa saadaasha roobkiyo sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan waxaan sida kalgacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna aan kula sugaaye naftan ma isku sidirna
surma seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad saruugtaba surma seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadaba ka saahiday cadna kaaba sugaye sanqaroor gamaaley sabargeeyo gubley labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroor gamaaley sabargeeyo gubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugusimaygahu aan kula sugaayey kugusimaygahu
dhambaalka ugu dambeeya ibraahinow haddaan soo qabta dhinacayga waa hambalyo meher waxaana dadka diraya ugu horeeya aabe axmed maxamed diiriye nacnac ku magacdheer iyo hooyo faadimo jirdo nuur iyo cabdicasiis axmed maxamed diiriye iyo cabdulqaadir axmed maxamed diiriye iyo nuuro axmed maxamed diiriye huda axmed maxamed diiriye iyo odageeda iyo caruurteeda iyo ayeeyo khadiijo ismaaciil dhammaan reer axmed maxamed diiriye nacnac waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan khaalid axmed maxamed diiriye iyo xaaskiisa hibe cabdi ciise oo meherkooda uu ka dhacay siddeed iyo tobankii bishan january sanadkan laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa noqda bay leeyihiin qoys lagu hirto oo lagu baraaro ee bana uu kala siiyo owlaad gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax guulle lagama waaye gobonimo ku aqalgala intaasa loo soo raaci ibraahino aniguna waxaan leeyahay aamiin waa tahay caasha dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer axmed maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer xariir maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer keyse maxamuud jaamac iyo adeer nuur maxamuud jaamac iyo cabdikariin maxamuud jaamac ibraahim jaamac geedi faarax ibraahim jaamac hinde ibraahim jaamac nimco ibraahim jaamac iyo caruurteeda ee du- cibaado cali geedi iyo caasho cali geedi iyo caruurteeda iyo waxa ay yidhaahdeen eedo fardaan maxamed jaamac iyo caruurteeda yurub maxamuud jaamac luul maxamuud jaamac istaahil maxamuud jaamac qadan maxamuud jaamac zeynab maxamuud jaamac dhammaantoodna waxay hambali u dirayaan khaalid axmed maxamed diriye iyo hibo cabdi ciise oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa sideed iyo tobankii bishan janawari waxaana ay leeyihiin ah, waxaan kugu ducaynaynaa bashbash iyo barwaaqo eebanaah inuu idinkala siiyo owlaad kheyr qabtaa aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahino oo ay dhegeystayaashan kaga tegayno waxaan usoo qabanaynaa codadkii axmed cali cigaal iyo khatar daahir cige iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa dabcan guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii aan la idmo waa ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashucuud oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
gudaha hilaacuba ku barwaaqa oo daaye godlanyiin